salaamanteena isku wax saa'ida ma jiraan wax saa'ida ma jiraan wax yar oo dambe efwana oo laga soo tuuray banaanka maxkamada ayaa daaradda ku dhacday dhowr shacaba ayaa ku dhaawacmay dhaawacyo culusna waa la sheegayaa wixii arrimahaas kusiiya baaritaankeedana laamaha amniga baa uga baan uga damaynanaa ku sugaynaa haddana xaaladdu waa caadi daktarayaasha wax ma gaarin dhowr shacaba unbaa ku dhaawacmay
waa gartay tirada dadka wax gaareen waa imise guddoomiye ilaa shan baa ilaa shan baa hadda laamaha isbitaalka a warkooda ka hayna ilaa shan qof oo adi laba laba un baa laleeyahy waa culus yihiin waa gartay wax mas-uuliyiintii maxkamadda miyaa ku jiray dadka dhaawacyadu soo gaareen maya maya firiro yar yar oo adigu ciidamadii askartii gaari maayo wax culus ma soo gaarin garsoorayaasha maxkamadda iyo gudoomkooda gaarintuna hadda xaaladdu waa caadi shaqaduna waa socotaa waa gartay waxaad iga warantaa bambooyinka meesha lagu soo tuuray ma labay ahaayeen mise ka badan maya hal bamba hal bambada hal bambaa lagu soo tuuray asana wixii baaritaan oo nidaamkaa huseeyana adulaamaha amniga unbaan waan ka sugaynaa jawaabta adala waa gartay waxaad ii sheegtaa meesha markii bambada lagu soo tuurayay kiis nooceeya dacwadiisu ka socotay maxkamadda waa maxkamadda madaniga weeye kiisas culus waxaa kama socdaan arrimahan axwaale shaksiyaha iyo kiisaska madaniga aabaha iyo gelinka qaata maxkamaddu qaab loo taargetiraysan karo ma garanayno anagu meeshu miyaysan ciidamo ilaalaa lahayn oo dadkan shacabka ah ee yimaada mas-uuliyaddooda qaadi kara mudana guddoomiye ilaala meesha waa leedahay haba iska koobna laakiin wuxuu u ahaa gacanka tuurbu ahaa banaanka laga soo riday ayuu ahaa waa gartay kooxihii falka ka dambeeyey marka ma ka war haysaan meeshay aadeen wallahi laamaha amniga taas loo looga dambeynaya laamaha amniga anagu garsoor baan ahay nidaamkaas howlahaas waxaanu jawaabtaa ka sugeyn laamaha amniga jaalle shaqadii maxkamadda wax hakada ma ku yimi maya maya shaqada waa socotaa shaqada waa socotaa waa socotaa shaqada